أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin mustaqbalka siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya oo mugdi ku jira kadib markii ay fashilmeen kulamadii xalaneh ee ay reer galbeedka garwadeenka ka ahaayeen xasan gurguurte oo ku dhawaaqay in mudaxileedkiisu uu yahay sannadka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kooxaha mucaaradka oo goodis adag u diray madaxda kooxda riddada iyo waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobay oo iclaamisay in soomaaliya ay gashay xaalad kala guur ah wararkii ugu dambeeyey ayaad caawa maqli doontaan xildhibaanno ka tirsan golaha dawaaqiidda oo soo saaray tirakoob rasmi ah oo ku saabsan lacagaha uu xasan gurguurta ka sameeyey dhulboobka uu muqdisho ka wado walaacna ka muujiyey in maamullada puntland iyo jubbaland ay qaadeen dhabbihii somalilan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a ciidanka dowladda kongo oo burburiyey ku dhowaad boqol goobood oo ganacsi oo ay lahaayeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi maxaad kala socotaa kobaca deegaanka ilbeete ee duleedka degmada baardheere ee wilaayadda islaamiga ah ee gadow warbixin ayaan idinkaga heynaa iyo warbixin kale oo ka mid a warbixinnadii soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mustaqbalka siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya ayaa mugdi ku jira kadib markii ay fashilmeen kulamadii xalaneh ee ay reer galbeedku garwadeenka ka ahaayeen xilli xasan gurguurte oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in mudaxileedkiisu uu ku egyahay sannadka haddaba warbixin ka hadlaysa xaaladda khalkhalka ah ee ay ku jirto kooxda riddada soomaaliya waxaa inoo diyaariyey halkanna inooga soo jeedinaya cismaan axmed dhuubow kadib saddex maalmood oo wadahadallo aan loo kala kicin oo ka socday xerada xalane ee magaalada muqdisho ayay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda kooxaha mucaaradku ay ku guuldarraysteen in ay heshiis ka gaaraan oo ay hal meel isku raacaan waxayna labada dhinac iyaga oo dhabarka isku jeedinaya ay ku kala dhaqaajiyeen qolkii lagu kulansiiyey iyadoo ay fashil ku soo idlaadeen dhammaan waawaantii ay ka dhex wadeen dowladaha gaalada reer galbeedka oo doonayey sidii xal looga gaari lahaa khilaaf ka ragaadiyey murtadiinta war-saxaafadeed ay soo saareen madasha mucaaradka ee ku bohoobay waxa looga yeero golaha mustaqbalka ayay ku sheegeen in gurguurta iyo kooxdiisaba ay sabab u ahaayeen fashilka wadahadallada kadib markii ay diideen ayay yidhaahdeen in la gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale mucaaradka riddadu ku sheegeen in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu ku adkaystay inuu sii hayo jidka khilaafka iyo xasiloonni darrada iyo qalalaasaha amniga golahan murtadiinta waxa ay sidoo kale bayaankooda ku xaqiijiyeen in mudaxileedkii gurguurte uu si rasmiya u dhammaaday shan iyo tobanka mey waxay sidoo kale ka digeen waxa ay ku sheegeen tallaabooyinka halka dhinac ah ee xasan sheekh maxamuud oo sii kordhin doona ayay yidhaahdeen xiisadaha siyaasadeed sidoo kalena dhaawici doono midnimada soomaaliya madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in nidaamka riddada soomaaliya uu wajahayo xaalad halis ah kadib markii ay dhammaadeen ayuu yidhi muddadii sharciga ahayd ee madaxweynaha iyo midda baarlamaanka wuxuuna ku baaqay in laysugu yimaado waxa uu ku sheegay wadatashi dhinaca kale madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte oo isna ka hadlayay goob fagaaro ah ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka mucaaradka wuxuuna ku adkaystay in wax kabeddelka dastuurka uu dhaqangal yahay islamarkaana muduxileedkiisa uu dhammaanayo sannad kadib taramka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo madaxweynuhu ugu horreeyo wuxuu dhacayaa shan iyo tobanka may laba kun labaatan iyo toddobo dastuurka waa saan u sheegay waa dhaqan galay dastuurkaas dhaqan galay ku qoran tahay teramka dowladda inuu shan sano yahay baarlamaanka federaalka oo na mathalaaya oo aan shalay usoo doorannay inuuna mathalo oo ra'yiga siyaasiga oo sharciga ah nagu mathalo ayaa go'aamiyey marka intii kale oo aniga aan rabay oo ma la yeelaa layidhi waa yeelay tii yaal la iirina ma caadayaa diidanay cashaa diidan daraaddeed iyo hebelaa xagga ka qaylinayo wallahi waa la buuqaya hebelaa xagga ka waxaynaya hebelaa maxaan ku raha yowmilqiyaamaha soo shidaya waa la dumaya waa la kala tegaya waa laga dha beenaalaa tahay waxaad kala tegaya mala naga tagaan leenaha hoggaanka mucaaradka ayaa iyagana dhankooda ka fel celiyey hadalka ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya shariif murtad oo isna soo maray madaxda murtadiinta ayaa sheegay in tallaabada uu gurguurta qaaday ay horseedi doonto dhimashadiisa hadda intaan meeshaan fadhinnay waxaa la sheegay inuu yidhi afkiisa laba kun labaatan iyo todobo mayo shan iyo tobankeeda iga dhammaanaysaa horta afarta sano ninna ma bedeli karo ogaada sharciga waa kaa dhammaaday madaxweyne horaa tahay intaasaa ku hayna annaga dadkii masaakiinta barakiciyey ee dhulkoodii gatay ee jeebka ku shubtay ee sharci ku gatay ee maamul goboleedihii shalay asaga uu sida khaladkaa usoo dhisay hadda maanta ku burburinaya in soomaalidu hoosteed u ahaato wax suuragal maaha dabaabad haddaa haysato nama cabsigelinayso wiilal badanoo qoryo haysta haddaa haysato nama cabsigelinayso ummadda soomaalida afartan sano aa dhib ku ahayd annaga hadda waxaan ka walwalayni aniga madaxweyne siciid wareedha haddii haleeraa bilaha lagu daro dadku ama idinku diidaan oo run ah wallahi waa kaas ilaa hadda xasan sheekha mayndood cusub siina arrin fududnaha ogaada alxamdulilah hadda inuu soo istaagay wara anaa sanad ku darsaday oo afkiisa ka sheegto waxaan isleeyahay meesha uu ku dhima laha taagan yahay waa lagu xurmeeyey marka meesha hadda aad joogto dalka uga dari xasan cali khayre oo ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii kooxda riddada soomaaliya ayaa isna ka mid ahaa siyaasiyiintii sida adag ugu jawaabay go-aanka gurguurte daxalanaa lagu soo kala tegay waxaa la ii sheegay in madaxweynihii wakhtigiisii dhammaaday uu idaacadda ka sheegay in wakhtigiisa uu ku ogyahay shan iyo tobanka may laba kun labaatan iyo toddobo duqu maantu waxaas ku soo kacay horta sidaas miyaa dal iyo dowlad nagu noqonaya madaxweynihii kenya markuu hadla muxuu yidhi baarlamaanka wakhtiga waa ka dhammaaday dowlad goboleeda dowladda federaalka waa kala tageen madaxweynihiina wakhtigiisa waa dhammaaday madaxweynaha dowladihii dariska ay u jeedaan oo dunidu ay u jeedo ay leedahay wakhtigaadi waa dhammaaday soomaaliya xagguu nagu hogaaminaya nagu hogaaminaya dalkan inuu god ku rido murtad siciid cabdulaahi deni madaxa maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa isna ka fel celiyey hadallada gurguurta isaga oo faahfaahin ka bixiyey sida ay wadahadalladu ku fashilmeen halkii xidigoo hartay maanta waxay halis ugu jirtaa shan iyo tobanka may laba kun iyo labaatan iyo lix in madaxweynihii hore ee lagu aaminay inuu taana ilaaliyo kuwa kalena baadigooba inuu rabo inuu janaasadeeda dadka kula tukadaan maanta xaalka ay ku suganyihin waan garanaynaa jubbaland iyo puntlandna waa maqan tahay saddexda state oo kaleetana waad garanaysaan meesha ku dambeeyaanoo ma rabo inaan ka hadlo waxa dalka kala goynaya oo dalka kala diraayo horta waa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud in dalka laga qabtuuna u baahan yahay wada khaldan buu ku socdaa dad badan oo markii horeeto wakhti ha la siiyo bal ha la dhowro bal isagaa iswaansan doono lahaa waa laysla arkay geed gaaban iyo geed dheer baa loo fadhiista innagoo joognuu wuxuu ka shaqaynaya dastuurkii uu lahaa waa bedelayaa inuu dalkan dhaco waxay ku kaliftay inuu dhulka dadka dhaco si uu u helo lacag uu dalka ku dhaco horta maanta waxaa ilaahay qadaray in dad ajnabiya isugu kaa yeeraan mar labaad baan u nimid saddex maalmood saddex iyo tobankii afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii weliba maalintii afar iyo tobanka laba mar baan ku kala noqonay meesha aniga madaxweyne shariif waxaynu galnay muddadaas saddexda maalmooda afar shir madaxweynuhu wuxuu ku talagalay maalintii u horreysaba in la kala tago ilaa dadkii ajnabigahay oo nala joogay maanta ay kursiga nooga kaceen dheen intaan ka badan in lama joogi karno horta shirka aad maqlaysa waa lagu kala tegey intaan anagu tegin nimankii ajnabiga labadii safiir baa kacay oo iska tegey waddo kasta waa lagu dhugtay horta waxaan rabaa soomaali inay ogaato ninka dalkan halligaaya oo karkaarka weydaanaya oo ummaddan kala kaxaynaya si kastaba ahaatee xaalka kooxda riddada soomaaliya waxa uu marayaa meel quus ah waxaana fahad yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya uu sheegay in khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu ku soo idlaan doono colaad hubaysan iyo ismuquunin ani madaxweyne xasan sheekh waxaan u rumaysanahay madaxweynihii labaad ee soomaaliya kala diraayuu noqon rabaa halkaasuuna joogaa wuxuu taariikhda ku geli doonaa madaxweynihii mar labaad soo noqday iyo madaxweynihii mar labaad dal kala diray shalay badbaado qaran wan baa loo bixiyey xasan sheekh baa sameeyey badbaado qaran tuu horta waad ogaan doontaan asaa samayn doona asagaa soo weerari doona mucaaradka wuxuu rumaysan yahay shalay adoo bannaanka joogay kuu shaqaysay waad soo weerartay madaxweynihii baad gacanta qabatay bannaanka u soo bixisay sanduuq baa la dhigay adaa qaatay qorigaasa wax kuu taro horta rumaysan yahay haddana wuxuu samayn doonaa inuu is yidhaahdo tii ku celi mucaaradka weerar laakiin mucaaradka waxaa u qorshaysan tallaabo kasta oo silmi ah oo madaxweynaha waxa lagu fahamsiin karo in la sameeyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxay ka hadleen mudaxileedka gurguurte iyo xaaladda ka taagan magaalada muqdisho waxaan salaamaa madaxweynihii hore xasan maxamuud cali sow waxaan salaamaa ra-iisul wasaarihii hore xamse cabdibare hal sana iska deeye hal daqiiqa makugu daran xaliga madaxweyne ahayd saaki madaxweyne ma tihid annagaa nala mid tahay shacabaa tahay soo bax haddaa soo bixi waaso maxamedow soo baxa la xasan oo soo baxa kuu qabanayso xasan sheekh maxamuud wuxuu saaxiib la yahay afanwarge iyo ismaaciil cumar geelle iyo musafeeni saddexdaas midnaba dhaco xasanna kaartadaas ayuu wataa meel adag ayuu marayaa khilaafka ka dhex xaloosan kooxda riddada soomaaliya ee isku haysata kursiga villa soomaaliya waxaana soo baxaya walaacyo xooggan oo kufaarta caalamku ay ka muujinayaan arrinta kooxda riddada soomaaliya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay danjiraha midowda gaalada yurub ee muqdisho ay ku dhawaaqday in soomaaliya ay gashay marxalad cusub dhanka kale safiirada ingiriiska iyo maraykanka oo iyaga si gaar ah u dhexdhexaadinayay labada dhinac ayaa ugu dambeyn iyaga oo quus ka muujinaya isaga tagay iyagoona horay ugu guudiyey in ay dalalkooda u gudbin doonaan in marxalad cusub ay fooda la gashay soomaaliya warguurdhow ka soo baxay urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa isna lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin burburkii ku yimid wadahadalladii u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya ee ka socday xerada xalane ee magaalada muqdisho waxayna shaaciyeen in soomaaliya ay gashay xaalad kala guur ah loona baahan yahay in mudnaanta la siiyo qabashada doorashooyin loo dhan yahay كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidanka dowladda kongo ayaa burburiyey ku dhowaad boqol goobood oo ganacsi oo ay lahaayeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi ciidanka dowladda kongo ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay mar qurah burburin ku bilaabeen goobo ganacsi oo soomaalida ku dhaqan magaalada lumbaashi ee dalkaasi ay ku lahaayeen iyadoo xitaa aan wax digniin iyo wargelin ah la siinin mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada lumbaashi islamarkaasina ku sugnaa goobihii burburinta lagu hayay ayaa barta tigtogga ku baahiyey muuqaal soo bandhigaya dhibaatada iyo burburinta baaxadda leh ee ay la kulmeen ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan dalka kongo xeerada ay ku lahaayeen soomaalidu magaalada lumbaashi ee dalka kongo ayaa gebi ahaanba saaka la burburiyey oo burburintii ay ku socotaa kala cararayo baa maanta ka dhacday halkaa waxa dhooban waa alaabtii dadka ee soomaalida makhaayadihii oo furan meheradihii oo furan caadi u shaqaynayo la cunayo la cabayo oo wax wax kasta kala socdaan baasaakay cagafyo ciidamo kala duwan ayaa ka soo duldhacay oo waxa weeye burburin ku bilaabay meheradihii qof kasta shayguu la carari karaybuu la cararay waxa alaab meeltaalla qof ay kala cararo ay kala magaciisooyaa ka dhacday meheradahan saaka la burburiyey ama maanta la burburinayo burburinta ku socoto waxaa ka mida meherada dhowr iyo toban sano ka furnaa dalkan kongo oo shaqaynaya maqaayado caadi u shaqaynaya sidoo kale xataa guryo caadi loo degan yahay baa ku jiray cudooyin soomaaliyeed baa khasaare weyn oo waxa weeye carruurtooda iyo familkooda ay ka biilan jireen ka soo gaaray halkan dad aan gaadiid aan loo hayn gaadiid dusha lagaga tuuray qaarba lala kala cararay xataa hantida qaybo ka mid waa lala kala cararay khasaaro weyn baana ka soo gaaray soomaalidaas ganacsatada oo halkaa ku dhaqnayd wada duubi karno meheradaha iyo waxa weeye iyo meelaha la burburiyey oo dowladdiiba dhanka shisho meeraduhu ilaa lixdan way gaarayaan ama toddobaatanba aad bay u tiro badan yihiin mana wada gaari karno mana duubi karno lamana ogola in la duubo كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo uu aalaaba inoo soo diyaarin jiray maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ururka qaramada midoobay oo wax laga xumaado ku tilmaamay fashilka shirkii xalane bayaan uu soo saaray xafiiska urur gaaleedka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin in natiijo la-aan kusoo dhammaadeen wadahadaladii u dhexeeyey madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ee ku bahoobay golaha mustaqbalka bayaanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in weli aan xal laga gaarin khilaafaadadii jiray iyadoo war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in soomaaliya ay galayso marxalad kala guura qaramada midoobay waxay kooxda riddada soomaaliya u soo jeedisay inay mudnaanta siiso wadatashi loo dhan yahay oo lala yeesho dhammaan saamilayda siyaasadda maadaama dabadhilifyadani ay u adeegaan danaha reer galbeedka wuxuu ururkan ugu baaqay inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii horin kara kala qaybsanaanta siyaasadeed sidoo kale waxay qaramada midoobay xusuusisay labada dhinac inay diyaar u tahay sii wadidda taageerada dadaalada lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeya dabadhilifyadooda soomaaliya dhanka kale ururka midooda gaalada afrika ayaa bayaan uu soo saaray walaac xoogan uga muujiyey fashilka iyo natiijo la-aanta ay kusoo dhammaadeen wadahadallada u dhexeeyey villa soomaaliya iyo mucaaradka waxayna dhinacyada isdiidan uga digeen inay ku adkaystaan halka ay kala joogaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaano soo saaray tirakoob rasmi ah oo ku saabsan lacagaha uu xasan gurguurte ka sameeyey dhulboobka muqdisho markii ugu horreysay tirakoob rasmi ah oo soo baxay ayaa muujinaya lacagaha uu hoggaanka xukuumadda muqdisho ka sameeyey dhulboobka baaxadda leh ee ka socda magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda war-saxaafadeed ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ah ayaa lagu sheegay in xasan gurgurte uu lacag ku dhow hal bilyan oo dollar ka sameeyey xaraashka dhulalka danta guud iyo kuwa dadweynaha xildhibaanada baarlamaanka wakhtigiisu dhacay ayaa qoraalkooda ku muujiyey in madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu weli u ooman yahay dhulboob iyo dhaca hantida shacabka gobolka banaadir iyagoona digniin culus soo saaray madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuu lacag dhan sideed boqol iyo konton milyan oo dollar ka sameeyey dhulboobka magaalada muqdisho isagoona lacagtaas ku shubtay akoono gaar ah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay golaha isugu yeeray baarlamaanka xorta ah dhinaca kale waxay saadaaliyeen in laba ka mid ah maamul goboleedyada ka jira soomaaliya ay qorsheynayaan guni ugoosad ay uga madax bannaanaanayaan soomaaliya inteeda kale somalilan ayaa horey ugu dhawaaqday gooni goosad maamulada puntland iyo jubbaland iyana waxay qaadi doonaan dhabbaha somalilan sababa la xidhiira halista uu abuuray xasan sheekh maxamuud ay sii raaciyeen war-saxaafadeedka arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli xiisado siyaasadeed ay ka jiraan muqdisho islamarkaana uu xasan gurguurtee dhammaystay afartii sano ee horey loogu asteeyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediw alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamadii ay xukuumadda muqdisho geysay degmada beled xaawo oo bilaabay inay kala firxadaan wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa ku waramaya in askar taabacsan xukuumadda muqdisho oo ku sugnaa magaalada beled xaawo ay iska dhiibeen degmada doolow halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland ciidamadan ayaana la sheegay inay si gaar ah uga tirsanaayeen kuwa sirdoonka xukuumadda muqdisho ee loo yaqaan nisaa kuwaas oo ay dhowaan xukuumadda muqdisho u qaybisay agabyo kala duwan oo ciidan waxaana la tilmaamay in iyagoo agabkooda wata ay isku dhiibeen maamulka la baxay jubbaland iyagoona habeenkii xalay gaaray degmada doolow oo uu ka arrimiyo maamul taabacsan kismaayo ciidamadan ka baxay safka xasan sheekh ayaa la sheegay in muddooyinkii dambe aysan wax mushaara helin taas oo keentay in ay biiriyaan safka axmed madoobe warbaahinta taabacsan maamulka axmed madoobe ayaa baahisay sawiro ay ku sheegayaan inay yihiin ciidamadaas ka goostay xukuumadda muqdisho ee gaaray doolow arrintan ayaa imaanaysaa xilli mas-uulkii xukuumadda muqdisho ugu magacoonaa gobolka gado uu dhowaan sheegay inuu ku biiray maamulka la baxay jubbaland oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyey xukuumaddaasi oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho een waxaan markan soo qabanayaa bartaalka taib ay ku leedahay aaladda telegaraamka waxaa maanta lagu baahiyey sawiro horudhac ah oo soo bandhigaya dagaal lagu dilay saraakiil laguna qabsaday gaadiid dagaal oo ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee wilaayada baay cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaad kala socotaa kobaca deegaanka ilbeete ee duleedka degmada baardheereh ee wilaayada islaamiga ah ee gadow caawa barnaamijka faafareebka wararka waxaan idinkugu soo diyaarinay warbixin amuurtaasi daran casaam carafaad ayaana inoo soo diyaariyey halkanna inooga soo jeedinaya رحال يحملني شغف رحال في كل مكان وطموحي لم يؤمن يوما بحدود بين البلدان رحال يحملني شغف رحال
deegaanka ilbeete waxa uu dhacaa duleedka degmada baardheere ee wilaayada gedo waxauna baardheere u jiraa ilaa iyo lixdan kilomitir
لا بأس لدي جناحاني أبحث في العالم عن معنى يكمن في عمق الإنسان يكمن في عمق
xilliga hore ee deegaankan waxa uu ahaa deegaan baadiye ah oo ay degan yihiin dad reer guuraha ama reer baadiye ah oo xoolo dhaqato ah waxaana magaca guud ee deegaanka la yidhaahdaa oflow waxaana deegaanka la degan yahay boqol toddobaatan iyo toddoba sano maxamed miris buule oo ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana kula kulanay gudaha deegaanka ilbeete ayaa si kooban nooga warramay taariikhda deegaanka maxamed miiris buule elbeet anugo oflow roogmu iyo wadaadko wadaadko sahan hambahiya aradunkooy huseen ilmile raw kormey ka duugan usii wiil usu dhaliyahaayeen aradunga kooyen migii aradun kooyen eeladun hayma la'raw eelkale eelki hayma la'rawa kooyen aradiyaa sahanku jeeyen walha guuri intaa la kooy qabiilkii horaa ku kooy reedaa ku kooy horaa ku kooy reedaa ku kooy macnaha qabiilkii sasa qabiilka nagadi boqol iyo toddobaatan iyo toddoba sanay la deganye deegaanku boqol iyo toddobaatan iyo toddoba sanay la deganye ana lahadun iyo toddobii jare hortayna boqol iyo tomoga la fadhi meel baadiye aduur ayahaydi bannaanka eelka haym lambooran yo eelshayhaay waxaa laga yaabaa inay isweydiiso dhegayste sida uu ku yimid magaca ilbeete iyaase bixiyey waa kan mid ka mid a odayaasha deegaanka oo arrimahaasi inoo faahfaahinayo haa kolley odayaashii dhalay iyo dadkii iga waaweynaa waxaan war ka hayaa ilbeetadan magacan in loogu bixiyey dadkaas markay halka yimaadeen oo soo sahmiyeen ayay waddankii u noqdeen nin baa meesha lagu dhaafay sida loo sahminayaa la arkay il yar oo daanyeer iyo faruuyo ka cabbayaan il ba'day waa ishii xumaad weeye oo macnaha ceel caadiyana ma ahayn biyana intaasaa waddanka laga helay de waddanka cidood buu iska lahaa dadku xoolo dhaqatay ahaayeen mooye ma ahayn dad ama ganacsi ku xiran ama dibad ku xiran ma ahayn weligood saasay ahayn haddayba u badan yihin insha allahu ilbaata waa il xun waa ishii xumeed haddii afhayma loo celiyo ilbaade marka markii waddanka la soo degay baa ceelkii la qoday odayaashii baa qoday biyi badana lagama helin lagumana oomin laba nin oo culimo ah ayaa la sheegay in markii ugu horreysay aasaaseen tuulada ilbeete kaasoo mid ka mid u ahaa ugaaska beesha deegaanka degto ee hubeer markaas kadib ayaa tuulada lagu xiray degmada baardheere oo ilaa iyo hadda ay ka tirsan tahay nin sheekh ibraahim la yidhaaho oo culimo ah iyo nin macalin maxmed la yidhaaho oo ayaa ayaa aasaasay tuulo ahaan nin culimona wuu ahaa shiikhna wuu ahaa n hadduu ilaahay ganacsigana haddee hawshiisa isagu geeljiri waxa muusan ahayn wuxuu iskaa nin culimuu ahaa macalin maxmedkana asna baardheeruu ka yimid oo meeshuu deganaan jiray meeshuu wax ku soo bartay nin culimuu ahaa dukaan fiican buu meesha ka dhisay insha allah oor buu ku safarsan jiray wadda ma lahayn siduu oorta u safarsan jiray markii dambe ayaa inta la soo dejiyey intaa la keenay oo guurtuu iska ahaa waa laga maarmi waaya odaygii inuu meel sal yeesho magaaladaa la keenay markii magaalada la keenay baa saanna ma anfacaysee waddo aan raadsanno baardherena marka haddee markaan kuu sheegayo waa mar dhow magaalayba noqotay waa lixdan iyo sagaalkii lixdan sideedii meelahaas wey markiiba waddo meeshan laga bixiyay masaare inta la qaatay ayaa la riday ilaa iyo abaqahluul meesha hadda la yidhaho shanqolow ka sokayso waddadaas diinsoor ka imaanaysa oo baardheere gelaysana talyaani baa bixiyay iyadu markaas waday ahayd labada degmo way isku xidhnaayeen abaqahluul bay geeyeen nimankan tiibaa wadda noo noqotay magaaladii marka garfaraato waa laga baxay haddiiba wax la helo gaari yar soo raro ama gaari weyn soo raro sidiibaa wadadii baardheeran ku xiran haddayn baardheer magaalo noqotayn annagiiba baardheeran ka tirsaneen oo degmo baardheere ka tirsan baan noqon xilliyadii dagaaladii iyo burburkii soo maray soomaaliya deegaankan saameyn ayuu ku reebay oo mar ayaa la gubay deegaanka oo dhammaanteed dab ayaa la qabadsiiyey sida uu inoo sharxayo mid ka mid a odayaasha deegaanka ilbeete waxaa soo maray magaaladan waa la gubay ciidamadii gaani baa gubay nimankiibaa iyagoo baroonno iyo shiilkayaal iyo wax walba wata ayay yimaadeen magaaladii bay baabi'iyeen way baxeen magaaladii maalinkii dambe way soo noqdeen shilkayaashii wixii bay hoos ugu dhigeen magaaladii hal guri lagama reegin insha allahu markii kadib burburkii waa laga soo gudbay magaaladii markii diba aas aas loogu noqday insha allahu intaan hadda ka ognahay marxaladday soo martay taasaa ka mid ah wixii maxkamadaha islaamiga ka dambeeyey deegaankan waxa uu noqday deegaan lagu xukumo shareecada alleh dadka deegaankana waxay ahaayeen dad fahmay shareecada alleh oo iyaga ayaa isqabanqaabiyey oo samaystay nidaam islaami ah ka hor intaysan deegaanka la wareegin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu hadda deegaanka noqday deegaan ballaaran oo ganacsi ahaan ku xiran magaalada caasimadda ee muqdisho wixii maxkamadaha ka dambeeyey wadankan wuxuu iska ahaa wax wadan uu ka taliya kitaabka ilaahay ayuu iska ahaa xoogga jiishka islaamkao maqan baaba culimmadii wadanka joogtay intay is-abaabuleen bay ciidamo dhisteen gaari iibiyeen inagoose ka qaadayna oo ciidankan xisba noo dhisan yahay kadib ayaa degmadaa lagu biiriyey marka insha allaahu wixii markaa ka dambeeyey magaalo nool oo xamar ka soo adanaysan degmo ku xirneen ayaanu ahayn iyaga waa xamar meel kale kuma leexanaba qiimaha xamar iyo qiimaha aan siino iyo qiimaha gobollada la siiyo kaayagaaba raqiisa hadda alxamdulilah waayo dadka waa beeratabacato ama xoolo dhaqato inta ganacsi rabto oo ganacsi taqaana si fiican bay u ganacsadaan waana ku nabad qabaan alxamdulilah aadayna uga faa'iideen maanta iyo ilbeete waxaa deegaankan uu ka mid yahay deegaanada hoostaga maamulka islaamiga ee degmada baardheere ee wilaayada gedo waxuuna sidoo kale uu ka mid yahay deegaanada u soo koraya dhan weliba gaar ahaan dhanka ganacsiga waxayna taasi u keentay in maamulka islaamiga ee degmada baardheere iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay deegaankan ballaariyaan dib u dhisna ay ku sameeyaan waxaana laga dhisay guryo qurux badan oo qaarkood dhagaxya yihiin sidoo kalena fiyaalihii magaalada ayaa la qurxiyey oo la nadaamiyey odayaasha iyo waxaa go-aan gaaray xarakada waxaa go-aan lagu gaaray in magaaladan la wanaajiyo waayo maqarkii degmada uu ku shaqaynayna waa meesha inay duqusha ahaatana macquulba ah magaaladan dhaqaalaheeda wuu iska fiican yahay inkastoona hadda dibad ku xirneen soomaalidu dibad ay ku xisaabtana anagoo dibad kuma xisaaban xoolahi beerahan ku xisaabtana alxamdulilah waa iska dhaqannahay magaaladii waxaa layidhi nin walba wuxuu dhisi karo aqaladii ha la dhiso kii sarab dhisanayo sarabka ha dheeray oo ha habeeyo ninkii lacag haystana dhagax ha dhisto alxamdulilah hadda tuulooyinka inaan ka roonahay mooye uma liidano tii baa la isla qaatay alxamdulilah abaar ha dhacdo ama yaanay dhacin wixii waa wakaa maasha allah waa adiga arkay sidii baa lagu dhisay aad iyo aad balacda magaalada habeenkii markaad kasoo gelaysid ii sheeg geeska markaad kasoo gelaysid waxaad moodaysaa caasimad mooye uma eka tuulo uma eka dabaq ma laha laakiin weji kale magaalo hadda aan kaga baqanayno xataa degmooyin qaar annagaa ka horeyn waka sidaan horey u sheegay dadka ku nool deegaanka waxay iskugu jiraan dad xoolo dhaqato ah iyo dad beereley ah oo beeraha tabcado sannadkan deegaanka waa barwaaqo oo roobka xilliga guga ayaa si wanaagsan ooga daayay dadkana hadda waxay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan abuurka beeraha xuseen xasan xaaji ibraahim oo ka mid a dadka beeraleyda ku nool elbeete ayaa andalus u sheegay in sannadkan uu yahay sannad barwaaqo ah oo beeraha ay baxayaan wuxuuna intaasi ku daray in beeraleyda deegaanka sannadkan ay abuurteen dalagyo kala duwan sida masagada gelleyda sisinta iyo digirta ana oo e magaagay xuseen xasan xaaji ibraahim oona ka nool ma aragnee tuulada ilbeete degmada baardheere ka nool alxamdulilah maxadliignagu ilaahay baa isku lee maxad owel shey aakhir shee beero sa zaa'id ee waa ambahaan weli baxitaankii niin dhamanyi laakiin ma aragnee hata ille iyoonaytay ma aragnee muuqalka weli una araga jarni ma aragnee il aarangaa niin muuquta aarin iyonaytay maaragna ilaahay fiyaawangna siiya hatiya arintiya ya roogda anna lixdan iyo afar sanayo jara waa ka soo markay an hadhaladii inta dhatiyo gaalna holmaha iraasina luuha rahi iringna rahi laakiin wali kalaha ku damboy maaragna beerley tacbaay waa ka soo maaragna beerley tacbaay awkayna beerleha i kori anina beerleha ka kori ilaa isaacdan hata la koryoogona maaragna wali ana dhalayna waa ka soo beerley ka koryohay anina beero mayl ka abuuray galeey moordo sansan digira laka abuuri maasha allah maasha allah kolley aafateeda waa gooni laakiin ma aragnaa eed iyo eeda aan rajayana an oo caaran oonaytay nicme oon una ka diirsano un ilaahay usa nasiib oo ma aragnaa bani aadan walba inaan ku baahanayna galan ilaahay ley una anbaahagna caafimaad leh ilaahay ku tuuguhayn waxaa jiro cudurro gala beeraha oo halis ku ah haddaba maxay yihiin cudurradaas qaab noocee ah ayaa laga hortegi karaa cudurradaas waa kan mar kale beereley xuseen xasan xaaji ibraahim cudur beero golaa waa jara ilaah gudriis marna cudurka beero horta may la aree badashama yar la aree cudurka beero galaaw baado way buha marina baldhiiga la aree baado oo badashama baado baldhiiga la aree dhaadana dhuunqobada la aree miinka malabsati la aree shiinkana shigleya la aree intaas cudur ee beero on kooyayan walna daagayan shiglayta way buha marina yadana cudur kooyaw lay kole weliya badarka koo daagi cudur lay usun laakiin dhuunqobadka beeroa galee masgeeda dhuunka qobodee ma dhalaasu masgeeda bal dhiigana marina beerka markii usa dhalu oo marina usa wiinadu iyo hoos bal dhiigha ku bilaawee masgeeda hanuu mirima sheenasu usuna saasu marina bal dhiigasay usuna marina saasali malabsatadana markii oo masgeeda yaada har dhawaato ilaah kutiri marina masgeeda markii yaada dhalu oo amankii meeli haliin luku fadaay ya malabsatadi yaana marina walyanyaan koraawo markan iyoon intaasi ka buubsanaan masgeeda hanuu mirima sheenasu markan galanta haddii asadanka qobata lunka mayba sheenay marina dhedhege usoo dhanba maragna malabsati laree beerta cudursha horta intaaso cuduradaas kolley ilaahay ku hortago karo hawaagii hore maragna qur-aan laka akhriyaay taaliila laka farjiyaay hatana laakiin maragna sun ka buufi iyo waxyaaba noocaas ile maragna hata ilayku mayr maragna cilmo oo hata miilkalaninku kooyna male waa kaasoo kolley sunta usku ku buufisadaan ilaahay fadlisha ilaahay lay tuugana maragna ilaahayow ilaahay lay galanta horisaan ilaahay lay noo qaade xuseen ayaa ku baaqay in beeraha la abuurto lagana kaaftoomo gaalada iyo waxsiinteeda gacantana lagu ciilbaxo waxa uuna si gaar oo la hadlay dadka tahriibayo oo badda dheef moodayo isagona dhanka kala tilmaamay faa'iidooyinka ku jirta tabcashada beeraha dadkaas waxaa ma inka baagan lahaayay in onaytay waddan shoo iyo ruugan waddan onaytay liinta riibow waddanka kii kaa dheefta yaalla way baa laku yaabay hata marina walaa yaro shilinkan doolarka marina beesada yaro anta hata qiimo marina boqolka doolar meel iyo shaayika dhamaa una hata anta marina beesa wiina ninka weelahay antaas leyba maylinoo jarta mahayna faa'iido wadanka kaano leh meel lahanta riibo la kooyo beerta tii taw beerta lankii marina baha faday tariibo faday may laha marina in us marina diintiis iyo dalshay us unku tabna dadjay us rogo dhulshay us tacbado ilaahjay us aamino antaas aan baaqan lahay kaasna maasha allah maasha allah faa'iidada eed an badan haka jarta faa'iidada kale way bua marana badarkaasay keeda kiingnagade waagii hore may la arga jaray tuma ishan sano labaatan sano badar usa duugan oo marana lanka usa keedisidaw gudate usa kaduugaw oo usa keedisidaw oo marana onogii markaasay usa dhalado awshay haddii usa saasay uska dhimada marana masgeedii aawkay iinta abi yaa intii aan haku tabar galaay aamohay usa araw faa'iiduu gaalaa laku hale loowa laku hale dadka ganacsiga hata meelo roogu lanyar oo maragna meelo isku jara laakiin maragna dadka faa'iidadii oo kasabsha oo dhan ma in badan yaha oo ganacsiga iyo walkastaba oo in badan yaha oo hibal la arraa oo geekani maragna wadan reewanka nool mayba in badan yaha lan onayta miska ku kasabadi oo faa'iidada ku deeri intaasa in badan yi lan dibido ha ku shaqaysade oo maragna wadanka intii usuroow qani u leleeyay ma aragna laakiin lan wadanka ka tacbaday oo qani u leleeyay aragna wallan onayta todoba sana afartan konton sano hortaaqani haay sadde bilood walka deersiaawna maskila jarta faa'iidadaasa lata si kastaba ha ahaatee deegaanka ilbeete ayaa hadda u muuqda deegaan soo korayo dadkana hadda waxay u dareereen dhanka tabcashada beeraha iyagoona dhiiragelin ka helayo wilaayada islaamiga heggedo waa kan waaliga wilaayada islaamiga heggedo sheekh luqbaan abu anas ummaddan waxaan rabaa marka ina dhaho nimii qodobka koowaad inaad ilaahi u shukrisaa subxaana wa tacaala maxaa yeelay shay walbo oo waxa weeyaan aad aragto itixaam buu wataa hadda maanta aaran baad aragteen shalay abaar baad aragteen marka inaad marka koobaad shuhrinta inaad badisaan ood ilaahay ku maasa subxaana wa tacaala qodobka labaad inaad adinka waxa weyaan salatu rixim inaad waxa weyaan fiirisaan qaraabadiina waxa weyaan xariirisaan muslimiinta xariirisaan ilaahay waajibaadka uu idin waajibiyey guud ahaan inaad gudataan inaanu ka faa'iidaysana fursadda oo beeri waxa weyaan la abuurta la fasho nin weliba waxa weyaan dhulkaas waxa weyaan xooga ou saaro murtibaa waxay ahayd ma ogtahay dhulka maala maa fiiha noqon meel xun ha istaagin waxaan ka wadnaa mogta dadka intay bannaanka istaagan berrina ay baadaan oo fakhriga uu soo degdego macnaha marka waa in beeraha aad loo la beerto waxaanu nidhi muruqaada inaad maashabaa meera gaajab soo dadka inay dhargaalama rabo waa ina dhulka waxaa weeyaan muruqooda waa inay maalaan oo waxaa weeyaan sidaasna ay gaajada waxaa weeyaan ay ku dayso ما بين لقاء ووداع تنساب مشاعر إخواني في شتى الأرض معيشتهم لكن يحيون بوجدان الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin kaleh oo ka mid a warbixinnadii soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe warbixinnadan waxaa inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxmed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku maray halkani waa deegaanka xela bannaan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhaca webiga jiinkiisa gaar ahaan dhanka galbeed dadka deegaankan dega waxa ay isugu jiraan beeraley iyo geesley geesley waxaa loola jeedaa xoolaha geesaha leh sida ariga iyo lo'da waxa ay ka dhigan tahay inaanu xoolo dhaqatada halkan aysan ahayn geelley duulaankii laba sano ka hor uu xasan gurgurta ku soo qaaday deegaankan wuxuu ku dhibaatogeliyey bulshada halkan kadib markii dadka deegaanka uu dhexalsiiyey dhibaatooyin khatar geliyey jiritaankooda kadib weeraro toos ah iyo kuwa duqeymo cadowtooye ah oo halkaas ay ka sameeyeen ciidamadii huwanta kufaarta iyo murtadiinta iyadoo bulshada deegaanka lagu qasbay in ay isaga barakacaan guryahooda iyo xaafadahooda sidoo kalena laga cunuqabateeyey tacabka beerahooda oo ahaa nolosha keliya ee aasaasiga u ahayd ee ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka oo ah bulsho garab iyo gaashaan u ah shareecada islaamka oo aan la kulmay ayaa iiga warramay dhibaatada kasoo wajahday cadowgii salabiyiinta iyo murtadiinta niyow xamladii caqabado badan aan kala kulannay horta meelay nabadgelyo jirtaa lagu nastaahe inaan la kala firaaray oon beerihii tabco waynay oo intay noo soo dhowaadaan meelahan dhow ay nagu soo ridaan maxaan kuu sheegaa r b g iyo diyaaradu maarata dadkii lagu argagaxgeliyo intaasoo dhan oo dhibaatahan kala kulannay rafaad badan oo maaragta laga sheegay intaasoo dhanba waa nagu dhaceen marka ilaaha naga dulqaado ilaaha maarata mujaahidiinta noogu nusreeyey tuulada waa sax qoryo waaweyn ayaa lagu soo garaacay ilaahay waxaan ku mahadinaa waxba ilaahay naguma yeelin waa nabadgelyo ayaas ilaahay nagu mooti intii islaam ahoo joogta ilaahay wax kuma yeelin laakiin waxba nalooma reebinin annaga waxaan ahayn dad shacab ayaan ahayn deegaankan shacab beeraley ahaa joogo al-shabaab ma ahayn maadaama meesha aan ku noolnahay tuulada hela bannaan ama nawaaxigeeda waxaa nala yiri waa al-shabaab shabaab bay la shaqeeyaan waa garab shabaab sidaas baa nala yiri marka shacab beeraley ayaan ahayn maalmo kadib murugadii masaakiinta lagu soo gardarooday waxaa allah uu ugu bedelay nabadgelyo iyo naxariis iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna dadka deegaanka dib ugu soo laabteen guryahooda sidoo kale deegaanka jicibu ee dhacawebiga jiinkiisa ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha silibiyiinta iyo murtadiinta ay weerareen iyagoo cadowga dhowr jeer deegaankaas madaafiic ku tuuray weeraro lug ahna ku qaaday booqasho aan ku tegay deegaanka jicibu waxaa ii suurto gashay in aan kula kulmo halkaas dadka deegaanka kuwaas oo iiga sheekeeyay maraaxishii adkeed ay soo mareen mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo si gaar ah iigu warramay ayaa iiga warbixiyey dhibaatooyinka cadowga uu ka geystay deegaanka iyo dadkii rayidka ahaa ee ku waxyeeloobay weerarada cadowtooyo oo jicibow e dadka joogo waa dad berey waa ku nabad qabaan alxamdulilaah walaayada maamulkooda hayso wixii dhibaato oo macnaha oo nasoo daakhilo walaayadan u gudbisanaa wax dhibaato kuma qabno dhibaato waa nasoo martay intii macnaha dagaalkii uu nagu soo qaaday ninka la yidhaaha xasan gurgurte uu nagu soo qaaday dagaalkaas jicbow dhibaato badan aa ka dhacday dhibaatooyin badan aa ka dhacay jicbow dhibaatooyinkii waa badnaayeen waxaa u wacni noogu darnaay inay diyaarad na rushaysay oo saddex jeer nagu soo gadoontay oo diyaaradaas yacni mid bambooyin toortay iyo hub iyo toortay iyo mid oo na duqaysay saddex jeer camal ay nagu soo gadoontay diyaaraddaas waa na duqaysay ilaaha naga badbaadi waxba nagu- waa naguma noqonin ilaahay waxaan ku mahadinayna alxamdulilah Eh, dagaal ay nagu soo qaadeen eh, nimankii oo yani oo waxaga ahaay murtadiinta ay dagaal ay nagu soo qaadeen bangaraaf mar ay noo konsideen mar ayagaa nagu soo qaaday alxamdulilah walaayada ilaahay noo keenaa naga kor qaaday hadda alxamdulilah nabadan joognaa wax dhibaato eh, kuma qabno yani xataa halgan waxay axmaarta noogu soo turtay dhowr jeeray wax nagu soo tuureen axmaarta nagu soo turtay alxamdulilah ilaaha naga badbaadi mid bariga nooga dhaco mid hori nooga mari mid gadaal nooga maro ilaaha naga badbaadi Een, sidoo kale buuliburta nimanka jooga jibuutiyaanka eh, saasoo kale ay nooga soo qaadeen madaafiic ay nagu soo tuureen ilaaha naga badbaadi Ee, nimankan bariga markii xasan gurguurta oo ciidankiisa uu soo macnaha keensaday mar waxay nagu soo tuurayeen r b d ay nagu soo tuurayeen mar eh, dabajax ay nagu soo ridayeen tuulada waxaan ka qarxnay afar jeeraan tuulada ka qarxnay ka qaxnay alxamdulilah banaankaan leen tegayn haddana waa kusoo gadoomaynay laba qofood aa nooga dhaawacantay oo dhaawac sahlan aa nooga dhaawacantay yacni dhibaatadii oo xasan gurguurte bulshada deegaanka markay arkeen inaanu cadowga u haynin wax naxariis ah waxay go'aansadeen in ay garab u noqdaan walaalahooda mujaahidiinta diintoodana ka ilaashadaan dabadhilashada murtadiinta waxayna aad ugu farxeen jabka iyo halaagga ku dhacay silibiyiinta iyo dabadhilashadooda murtadiinta fadhi aan ka qayb galay oo odayaasha dhaqanka jicibow ay ku lahaayeen deegaanka ayay iiga sheekeeyeen farxadda deegaankooda ka dhacday markii ay jabeen dabadhilashadii murtadiinta sidoo kale oday dhaqan ahna abwaan reer jicibow ayaa tix gabaya ka tiriyey jabkii ku dhacay maleeshiyaadkii xasan gurgurte ga qoran dhan waa siri guulo waaye ilaahay geesaas al-shabaab oo soo gurmatay horta guulahay a ka yaallo gaalada gada dhowed soo gurmatay galcad iyo galhareeri aan go-aankeeda adii galah gaaladii galcad iyo galhareeri kasoo gurmatay gantaallo culus ay nagu soo gantay guulahay gaar naga qaasiyey wax naguma gaarin gam aa loo yiri waa loo gabad waa loo geed galay gantaalladii si u soo ridayeen magay soo gudu gashay aa afarta gees laga mari aa lasoo goostay aa gantaallo cus lagu garaacay ilaa gooraarta sii goclaynaayeen god meeshaana isku gureen gashiinkoodii malaynaayeen godkaa laga dabagalay mid la gubi iyo mid la gooraca laga dhigay gaadiidkii ku guurayeen ate waa laga gubi gacantaa lagula dhigay gaalada waxay go'aan gaartay gantaallo culusay nagu soo riday iyo lidka diyaaradda guuley wax naguma gersiin guuleyaana gaal qaadsiy gaaladan waxay go'aan gaartay inay gurmad dambe ay soo qaadin gurmadkay soo qaaddaba iidale ku go'ayso iidale ku geriyoonayso annaga wax naguma gaarin guuleyaana gaal qaadsiy waxay go'aan gaartay hadda inay soo gablayso oo gobolka timaado geesiga gurad aliiga ay jira garaabaan ahay oy gacanta taagato go'aankaas bay gaartay gaaladan ayaa loo gudbiyey guuled الله أكبر
ceen quraan dhigan waaye casiis waa rabbigeen sir casiis ilaahayow adaan kuu cawaansanay oo arshiga noo joogo caafimaad iyo cumar iyo ciwaadana sii aabe cubeed iyo ciidankiisa aa aday ku soo cawaansadeen cawaansagaayna waxaas yahay cadow aa carradayna cagaha ku haya ee cadowgaas inaad cagaha dhulka uga qaaddo ood naga ceeriso aan casiis ilahow adaa carshiga noo joogaya aan kuu soo cawaansanay casawjallaahi cariirfidow adigaa casiis eh ee cadowga carrada naga haysto oo cagaha ku haya inaad naga ceeriso aan kugu soo cawaansanay casiis ilaahayow nin calool laga hayo inima ciira ku raagtay inima caara qalinta cawadiima hurdaa liiri ciira ugu raagtay adiga calal godoona i hayo carshiga casiis ilaaha noo joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanada helabannaan iyo jicibow oo ah xaafado isku muuqda dadkoodana ay dib ugu soo laabteen xaafadahoodii waxa ay bilaabeen tacabka beerahooda inkastoo saameyn ay ku yeelatay barakicintii cadowgu ka geystay deegaanka inkastoo bulshada deegaanka quudkooda ugu badani uu yahay waxay iyagu gacmahooda kusoo saartaan ayna yihiin beeraley haddana kama marna xoolo dhaqato iyaga ku dhex nool haba iska yaraadaane laakiin mar aan wax ka weydiiyey sida uu yahay wax soo saarka beerahooda waxay ii sheegeen in ay caqabado ku hayaan biyo badan oo kusoo fataha beeraha xilliyada uu webiga shabeelle biyo keeno waa kuwan qaar ka mida beeraleyda deegaanka oo iiga waramaya dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan nin xoolo laho oo yan badneen oo toban koosac iyo toban iyo shan toosac le waa jira nin waxooga xeen oo eri le waa jira nin beerey iska oo adiga beertaas unun guri ka cuna waa jira sidaasaan u qaybsannahay dadka yacni waxay u badan yihiin dad aan wax haysanin kanaalahaasa macnaha aan ku waraabna kanaalaha maray nagu cariiri nagu noqdaan waxay noogu badan yihiin in yacni baalla la dhigay u baahan yihiin oo baalla dhinaca laga dhigo ay u baahan yihiin baalladii ma haysano yacni awood yariyaa macnaha oo noo diiday kanaalkaas weyn deegaanadan aan soo maray dadka ku dhaqani waxay noloshooda ku tiirsan tahay cuntada waddankooda uma baahna in ay cunaan cunooyinka warshadaysan ee faalsada ah ama waxa loo yaqaano feega waxayna kuu sheegayaan marka aad weydiiso waxay u diideen in aysanba ahayn cuntadaas mid sax ah balse cuntada keliya ee caafimaadka leh oo dadkaas ay ku nool yihiin ayaa waxa ay tahay midda ay iyagu beertaan waa tallaabo ku dayasho mudan dhanka wax soo saarka ee ay sameynayaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hela bannaan iyo jicbow biyana sacbadaada looga ombaxaa qof welibow dhulkaaga beero aad barwaaqo gaartid
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح